إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey askar ka tirsan dowladda federaalk ah waxa ah ay ka fuliyeen gobollada shabeellada dhexe gedo iyo baay dad ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobollada waqooyi ee uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa baahisay qaybta koowaad taxane ay u bixisay hanti beelaha oo la kala boobayo kaasoo diiradda lagu saaray taariikhda shidaalka laguna soo gudbiyey arrimo kale oo muhiim ah sarkaal ka tirsan dowladda federaalk oo ka tegay magaalada muqdisho ayaa ku guuldaraystay inuu ishortaago askartii godood ka samaysay ee ka baxay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ganacsade etoobiyaan ah ayaa lagu dilay magaalada hadisababa ee caasimadda dalka ethoobiya
من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey askarta ah dowladda federaalk ah oo ay ka fuliyeen gobollada shabeellada dhexe gedo iyo baay haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka shabeellada dhexe rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xalay qarax kula beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalka tuulada cali waraabaale oo hoos tagta magaalada jowhar waxaana qaraxaas askarta dowladda federaalka ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan ciidamadii qarax lala egtay ayaa halkaa ku naf waayey sidoo kale waxaa jira tiro kale oo dhaawac ah dhanka gobolka gadana xalay rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday guri magaalada baardheere ay ka deganaayeen askar ka tirsan dowladda federaalka waxaana jira khasaare kala duwan oo askarta soo gaaray walow aan la cayimin tirada rasmiga ah ee ku dhimatay ama ku dhaawacantay dhanka gobolka bayna qarax kale oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay la beegsadeen askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa ka dhacay xaafadda buulo jamaaco ee magaalada baydhabo qaraxa ayaa waxaa si gaara loola eegtay gaari cabdibilo ah oo ay askar saaraayeen waxaana jira khasaare kala duwan oo soo gaaray warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa baahisay qaybta koobaad taxane ay u bixisay hanti beelaha oo la boobayo kaasoo diiradda lagu saaray taariikhda shidaalka laguna soo gudbiyey arrimo kale oo muhiim ah warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi xalqadan oo la baahiyey xalay fiidkii ayaa waxaa diiradda lagu saaray taariikhda shidaalka iyo dhibaatooyinka dalalka qaar ka soo gaaray qodista shidaalka taxanaha waxaa ugu horrayn lagu qeexay batrool waxaana lagu tilmaamay inuu yahay erey caam ah oo loogu yeero isugeynta maadooyin ay ugu muhiimsan yihiin haydrogen iyo karbon oo haydrocarbonis la isku yidhaahdo ayna ka dhambalmaan waxyaabo ay ka mid yihiin maadooyinka dareeraha iyo gaaska qeexitaanno iyo sharaxaad dheer kadib muuqaalka waxaa lagu sheegay in maadada batroolku asal ahaan ay ahayd noolayaasha badda gunteeda ku nool oo ay dhirtu ka mid tahay kuwaasoo dhintay kadibna ay ka saramartay ciid badan sidaasna ku asmay marka la eego soo saaristiisa waxaa ugu horreeyey baabiliyiintii ciraaq maamulayay sida laga xigtay aqoon-yahan maxamuud ugaas waxa loo yaqaano ama loogu yeero xilligan crude oil oo haddii af soomaali loo bedelo saliidda cayrin noqota ama laga dhigay waxaa la sheegaa xadaaradii ugu horeysay isticmaasha in ay ahayd xadaaradii baabiliyiinta oo ugu yaraan laba fatradood oo taariikhda bini aadamka ka mida la yiraahdo waxay ka jiri jirtay dhulka taariikh ahaan mesobotemiya lagu magacaabo ama loo yaqaano crude oilkan ama saliidan cayriinu waxay si dabiici ah dhulka uga soo kormaraysay oo uga soo burqanaysay meelo gooni ah oo xaqiiqatan tira ahaan koobnaa dhulkan labada webi u dhexeeya oo hadda ciraaq la yidhaahdana maaragtay intooda badan ku koobna ugu yaraan dhowr qarni kadib waxay isla xadaaradaasi maaragtay ku guuleysatay inay xoogaa wax un horumar ah ka gaarto adeegsiga saliidda cayriin ama wixii lagu magacaabayay eh, saliiddii dhagaxa ayagoo la fahmay in maaragtay haddii xoogaa horumarina lagu sameeyo loo adeegsan karo waxyaabaha iftiiminta guryaha iyo wadooyinka ay ka mid yihiin ee taariikh ay ku tilmaamaan hadda saddex kun oo sano ee b c in la fahmay ama ay xadaaradaasi ahayd ciddii ugu horreysay oo adeegsatay petroleumka ama waxa loo yaqaano crude oilka inkastoo isticmaalka shidaalku uu jiray malaayiin sano ka hor haddana wuxuu korukacaan hore loo arag sameeyey wixii ka dambeeyey bartamihii qarnigii sagaal iyo tobanaad ee milaadiyada xilligaas oo lasoo kordhiyey qalab iyo qaabab fudud oo lagu sifayn karo batroolka sidaasi waxaa lagu yidhi xalqada koowaad ee taxanaha shidaalka waddamada ugu horreeya ee hodanka ku ah waxaa ka mid ah dhulka xarameynka oo laga helay kun sagaal boqol saddex iyo labaatanki waxaana xigay in dowladaha khaliijka sida qatar al kuweyt al baxrayn iyo imaaraadka carabta ay iyaguna si xiriir ah u qotaan ceelal shidaal dalal badan oo caalamka ka mid ah waxay shidaal baarista ka eegeen hal dhinac oo keliya kamana hortegin saamayntiisa dhakhtar xasan cabdi sheekh aadan ayaana ka warramay waxyeelada caafimaad ee la soo gudboonaata dadka ku nool carriga shidaalka laga qodayo horta meelaha wax laga qodaya shidaalka inta badan waxaa ka soo baxa hawooyin ama neefo ama gaas aad iyo aad u halis badan sida carbon monoxideka nitrogen oxideka hydrogen sulfideka in meelahaas shidaadada laga qodo ee hawooyinkaasi ka soo baxaan laga qaado cudurka kansarka ah sidoo kale waxaa leedaha si gaare xanuunada inta badan ka dhaca habdhiska neefmareenka ka bilow sanka ilaa sanbabada gaarsii cuduradan loo yaqaano dermatologiga ama cudurada maqaarka ku dhaca aad baa loo dareemayaa qofka jirkiisa waa isbedelayaa waxaa laga inuu sidii baras oo kale u noqdaa laga yaabaa sidoo kale meelahaas inta badan waxaa ka dhaca waxaan la yidhaahdo wadna istaagga qofka hal mar buu jiidayaa hawadaas dhag wadniha istaagaya waxaa la yidhahdaa oo ugu sii daran oo saameyn dheerna sii reebta oo muddo joogto noqota dhanka taranka bini'aadanka aad bay haweenka eeriyadaas ku nool ay u waxyeeleeyaan waxaa la arkay inay ka dhashaan carruur aan dhismahooda ama maaragtay kombalid aysan ahayn dhammaystirnayn
hadalka dhakhtar xanafi kadib wuxuu muuqaalku soo bandhigay dadyow cudurro kala duwan ka dhaxlay shidaalka dalalkooda laga qoday waxaana ka mid ah suudaan يعني قبل البترول من- منطقة ناعمة وبهيمة زايدة ونساء تلج كلكم مرتاح ما عنده أي حاضر shidaalka ka hor deegaanka wuxuu ahaa meel barwaaqo ah oo uu xooluhu ku badan yihiin haweenkuna aad u dhalaan laakiin shidaalka markii la helay kadib dhibaatooyin ba'an ayaa qabsaday xoolaha iyo haweenka deegaankuna aad ayuu isku beddelay si loo yareeyo saamaynta shidaalka waxay xilligan dowlado badan ku fakarayaan inay la yimaadaan waxyaabo looga maarmi karo shidaalka ama ugu yaraan lagu yarayn karo ku tiirsanaantiisa si looga gaashaanto dhibaatooyinka caafimaad hase ahaatee taama muuqato isku soo wada duuba taxanaha batroolka soomaaliya oo lagu magacdaray hanti baylah ah oo la kala boobayo ayaa waxay xalqadiisa koowaad u muuqataa mid loogu talagalay in daawadayaasha iyo dhegaystayaasha la siiyo marka hore macluumaad cilmi ah iyo aragti guud oo ku saabsan shidaalka si xogahan ay u sii sahlaan la jaanqaadidda iyo fahamka xalaqaadka soo socda oo ay ku jiraan kuwaas si toos ah soomaaliya uga warramaya sidaba laga dheehan karo magaca taxanaha sarkaal ka tirsan dowladda federaalka oo ka tegay magaalada muqdisho ayaa ku guuldaraystay inuu ishortaago askartii gadood ka samaysay ee ka baxay deegaana ka tirsan gobolka shabeellada dhexe faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar taliyaha sirdoonka dowladda federaalka cabdulaahi sambaluul sheeh ayaa dhowaan safar uga baxay magaalada muqdisho si dib ugu soo celiyo ciidamada dowladda federaalka ee ka baxay deegaanka xawaadley iyo deegaano kale kadib markii askar u socday gobolka hiiraan lagu dilay deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe sambaluulshe ayaa ku guuldaraystay inuu hor istaago askartii gadood ka sameeyey waxayna gaareen goobihii ay ku wajahnaayeen kadib dhowr maalmood oo ay socod ku jireen intaasi kadib sambaluulshe waxa uu tagay gobolka hiiraan wuxuuna isagoo ka hadlaya meel fagaare ah sheegay in ciidanka soo gaaray hiiraan ee dowladda federaalka iyo kuwii horay u joogayba dhac ku hayaan bulshada qaybaheeda kala duwan haatan haddii kuwa cusub aag hor leh soo baneeyaan uu dhacu sii badanayo halka ugu daran ee looga cabsi qabo inay arrintaasi ku dhacdana wuxuu sheegay inay tahay magaalada beledweyne
annagana waxaad ogaataan dadkan hadda haddii lasoo bixiyo furmaha lasoo bixiyo horta cilmiloos iyo inta u dhexaysa lamagalay amayna daaqdaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyed laga soo tagay beledweyne hala yimaado hiina hala yimaado horta intaas waa wiilashii lasoo bixiyey laba bilood kadib markii dhibic la saaro mushaarka laga jirto hilfaa loo qaado oo wixii hallaabaan ilaa haddii mid baxa mid kalaa imaanaaye hadhowna oo jidkaa la gelayaa shantan wiiloo taaganoo hadda qabiilkiina tacbaansiya toban kun askari idinka u yeerteen oo jidka galay maxaa samaynaysan horta gabadha ugu horraysa oo midda taleefa ku diraysa subaxii gurigu gala mushaar markuu maayo albaabka marka mobaal ku qaadan horta mobailkii lagu yeeray horta asaa qaadanaya hortaas waa ina ogaatiin ciidankan gadoodka ah ayaa dhowaan soo gaaray degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan dowladda federaalka ayaana juhdi iyo dadaal ballaaran ku bixisay inay askartan iyo saraakiishooda ay dib ugu soo celiso saldhigyadii ay soo faarujiyeen balse arrintaasi ayaa noqotay mid ay ku guuldaraysatay oo ciidanka iyo saraakiishooda ayaa ka biyo diiday inay dib ugu laabtaan fariisimayaashii ay soo faarujiyeen ganacsada etoobiyaan ah ayaa lagu dilay magaalada adisababa ee caasimada dalka ethoobiya cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya wararka ka imaanaya dalka ethoobiya ee dhacabariga qaaradda afrika ayaa waxay ku waramayaan in magaalada caasimadda u ah dalkaasi ee adis ababa lagu dilay mid ka mid ah ganacsatada ugu caansan sida aadkana looga yaqaano magaaladaasi warbaahinta waddankaasi ayaa waxay sheegaysaa in dilka ninkani geysteen xubno hubaysanon hibtooda la garanaynin waxaana magaca ninkan ganacsadaha ee qarajeen kooxaa lagu sheegay biraaso manaale sida laga soo xiganaya lawareedyo maxalli ah ninkan ganacsadaha ayaa wuxuu ka soo jeediyey qoomiyadda maxarada ee uu khilaafka siyaasadeed kala dhexeeya xukuumadda adis ababa isagoonay kooxaha obaysan ku dirin bannaanka guriga u ka deganaa magaalada adis ababa ganacsada biraaso ayaa waxaa lagu waramaya inuu laa hoteelo warshado sameeyo shamiintada iyo shirkado kale xilliga uu dilkiisa dhacaya ayaana waxay warar ku sheegayaan in xaafadda uu degna ay ka maqneyd korontada midaasina ay dad badan ku sheegeen in dilkiisa uu ahaa mid qorshaysan si kastaba iyadoo dagaallo aad u daran ay ka soconayaan waddanka ethoobiya islamarkaana dadka ku nool deegaanada lagu dagaalamaya ay dareemayaan saamaynta xooggan ee uu dagaalka reebay ayaa waxaa haddana faraha ka baxay ammaanka magaalada caasimadda adis ababa iyo ugaarsiga lagu haya haldoorka amxaarada ee halganka hubaysan kaga soo horjeeda maamulka abiy axmed warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan doon ay la socdeen dad tahriibayaal ah ayaa mar kale ku degtay xeebaha dalka tunis ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka tunis ayaa ku dhawaaqay dhimashada laba qof oo tahriibayaal ah kuwaasoo u dhashay dalka tunis oo mid ka mid ah uu yahay ilmo yar halkaa doonta laga soo badbaadiyey toddoba iyo toban kale kadib markii doontii ay la socdeen ay ku qarqoontay badda doontan badda ku qalibantay ayaa lagu warramayaa inay kusii jeeday dhanka talyaaniga xeebaha waddanka tunis ayaa waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay aad ugu soo batay doomaha ku degaya islamarkaana galaafanaya nolosha dad badan oo tahriibayaal ah warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga inta